yaasiin sidaad u sheegtay halkan magaalada nairobi dhowr shir oo isdaba jooga baan ku qabanaysa dhowrkii cisho ugu dambeeyey shirkaas laba arrimood uun baan kaga hadlay runtii qayb waxay ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhowaan bishii february tobankeedii ee lagu kala saxeixay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen qaabka ay u qaybsan doonaan dakhliga kasoo gala bixinta ruqsadaha kalluumaysiga heshiiskaas sida uu dadkao dhan uga warqabaan dastuurkeenna waxa ku qeexan oo ku qoran khayraadka wadanka uu leeyahay waxa wada qaybsanaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada marka si taa loo hirgeliyo waxaa loo baahan yahay inay wada fadhiistaan oo gorgortan oo kale ka galaan nasiib darro waxaa laba jeer oo hore ee laguma guulaysan laba kun iyo afariyo tobankii iyo laba kun iyo toddobiyo tobankii marka sidaa darteed heshiiskan hadda oo ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu wada heshiiyey waxa uu noqday heshiis ay dhammaantood shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyaasha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir dhammaantood ay ku heshiiyeen in ay markaa meeshii saami ahaan wax loo qaybqaybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruqsada ruqsadaha la bixinaya ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo oo marka dambe iyaku iyakoo dhan oo wadar ah ay go-aan ka gaadhaan qaabkii loo qaybin lahaa marka laba arrimoodun bay ku heshiiyeen in dakhliga loo isticmaali doono mid waxa weeyaan in arrimaha amniga wax looga qabto talabaadna waxa weya sidii dhaqaalaha wadanka loogu dhisi lahaa shirkale ayaa qabanqaabisay oo maamul goboleedyadu ay ka qayb galeen gaar ahaan wasiirada kalluumaysiga ka muxuu ku saabsanaa shirkaasi wuxuu ahaa runtii barnaamij waxaa jira oo xagga dhaqaalaha oo arrimaha kalluumaysiga siday dadkeenu ka wada warqabaan burcadbadeed baa ka jirtay laba saddex afar sano ka hor gobolada puntland iyo galmudug marka barnaamij waxaa jira lacagay bixisay deeqay bixisay european unionku ama midowda yurubka maaragta ay bixiyaan lacagtaasoo loogu talagalay in dadka dhallinyarada oo shaqo la-aantu ama meherad la-aantu ay u geysay inay burcbadeed noqdaan si markaa dooniye iyo kalluumaysi iyo qaboojiyaal iyo waxaa loo sameeyo marka barnaamijku kaasuu ahaa labada gobol bayna u badneed runtii barnaamijka wixii loo sameeyey marka shirka aan halkan isugu nimi nairobi awal waxa shirka lagu qaban jiray magaalada muqdisho marka shirka waxaa lagu heshiiyey maadaama burcadbareedii runtii hadda soo yaraatay in lagu daro saddexda gobol oo kale oo ah hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland in iyakana barnaamijka laga qaybgeliyo oo barnaamijkii la yaro ballaadhiyo oo laga dhigo dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqola'aantu haysto in loo ballaadhiyo marka hadda wixii ka dambeeyey shirkaasi wuxuu noqon doonaa shir shanta gobol oo wadanka ku yaalla ay ka qaybgeli doonaan shirkan aad ku tilmaantay inuu taariikhi ahaa waxaad dareemaysaa inay jireen sanooyin badan oo la heshiin waayey haatanna maxaa sahlay baad is leedahay oo aad u aragtaa inay fududaysay in wasaaradiina haatan la hoos wada tago oo dastuurkii la raaco
runtii waxa weyan wasaaradda iyadu uun hawsha ay leedahay waxa weeyaan marka heshiiska la heshiiyo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka waxaa loo baahanya hal cod dunida oo dhan inuu markaa dunida kaleo dhan la xiriiri karo oo ruqsadaha la kalluumaysiga uu bixiyaan taana wasaaradda federaalka ee kalluumaysigu aanu wasiir ka ahay marka hawsha iyadaasaan fulinanaa waxa taariikhi ka dhigay runtii heshiiskan uu yahay arrin weyn oo beesha caalamkuna aada u soo dhoweysay oo ay arkeen ummadii soomaaliyeed oo isku duuban goboladii iyo federaalkii oo dhan oo wada socda waxaad ka warqabtaa dadku ogyahay in la odhan jiray waysay raqab qabsadaan dowlad goboleedyada iyo federaalku laakiin heshiiskani waxa uu dunidao dhan u caddeeyey inay soomaalidu isku duuban tahay arrinta kale oo runtii arrintan heshiiskan ka dhigay taariikhiga ah waxa weeyaan heshiiskani waxa uu caddaynayaa in kalluunka ilaahayna siiyey oo baddeyna ku jira heshiis darro la-aanteed in ay khayraadkeenii ayna hal shilin iyo hal dolari naga soo gelin sanadkaas ka qatannahay marka waxay yidhaaheen arrinta waa inaan soo afjarnaa qaabkii u soo afjareenna wuxuu ahaa inay yidhaahaan aan heshiis gaadhno qondadii qolo wax kasta la siin lahaa aan dib u dhigano lacagta oo dhan aan ku shubano bangiga dhexe aan markaa qaybino inaku arrimaha amniga iyo dhaqaalaha samaynana doctor cabdiraxmaan ugu dambayntii xilligii waxaa haatan nagu soo foolle kalluunkan soomaaliya hodanka ay ku tahay tuunada la yidhaahdo xilligiisii welina waxaad la dareemayaa in ay jiraan dad si sharci daraa weli uga kalluumaysta maxaa arrimaha kaga qorshaysan arrimaha waxaa nooga qorshaysan heshiiskii wadahadaladii nairobi nooga socday xooggiisu wuxuu ahaa sidii aan ugu tabaabushaysan lahayn ugu diyaargaroobi lahayn waad la socotaano tuunuhu ama kalluunka la yidhaha tuunuhu waa guuraa weeyaan xeebteenna wuxuu soo mara oo aada u soo mara isagoo fara badan bisha juun la yidhaho ilaa septembar marka waxaan hadda anaku maadaamaan haysano sharcigii iyo heshiiskii lagu heshiiyey oo nala ogolaya ruqsadda bixin karno saan u tabaabushaysan lahayn baan hadda halkan u joogna oo deeqbixiyaashana ka war hadlanay